mas-uuliyiin ka tirsan galmudug ayaa ka qayb gala caleemasaarka maamulka degmada celguula ee ku farta gobolka mudug caleemasaarkan ayaa lagu dahfuray maamulka cusub ee degmada celguula kaasoo loogu talagalay inuu bixiyo adeegyada kala gadisan ee bulshada reer celguula iyo deegaanaasi ugu baahan yihiin ee ku dhaqan gobolka mudug waxaana la filaya in maamulka cusub uu ka shaqeeyo horumarinta iyo xasilinta dhibaatooyinka ka jira deegaanada hoos yimaada degmada celguula sidoo kale waxaa laga fadhiya inuu sugo sugidda amniga iyo adeegyada kale ee asaasiga u ah nolosha biniaadamka ee degmada celguula mas-uuliyiinta ka socotay maamulka galmudug ayaa taageero kala duwan u muujiyay maamulka cusba degmada celguula iyagoona sheega inay ka rajanayaan waxqabad la taaban karo oo wax ka bedela bulshada degmada celguula ee gobolka mudug macallimiinta ay qaadatay dowgaab iyo baxdo gaabo aan ku daro macallimiinta ay qaadatay calguula magaceeda lagu xayeysiiyey haddaan dowladda galmudug degmo ka dhigin oo golaha wasiirada la marin oo baarlamaanka la marinna miyayna hesheen taa ogaad reer celguula midnimadiina xoogsada guddoomiya adigii maamulkaabina waxaan rabnaa midnimo iyo cadaalad iyo isuduubnid iyo wadatashi bulsho inaad ku hoggaamisaan biidni illahi tacaala reer celguula iyo deegaanada hoos yimaada annaguna haddaan nahay deegaan guddoomiyaasha deegaanada ee gobolka mudug diyaaraa la nahay wixii lagu hormarinayo degmooyinka gobolka ee hadda ceelguula aan ka joogno ceelguula way tagtay oo way tillaabsatay waxaana hantay wiil yar oo aqooyaanah oo isbishila sideedii hore ayay ku soo noqotay caaway waxaa laga rabaa guddoomiyaha inuu magaaladan isbeddel ku sameeyo waxaa laga rabaa jidadkeeda nadaafadeeda cagaarkeeda intaba inuu soo celiyo sidii
ugu horrayn waxaan leenahay hambalyo ilaahayna waxaan kaaga rajaynaynaa ilaahay inuu kula garab galo shaqada culus iyo hawsha culus ee laguu dhiibay
wixii hadda ka hor heer degmo idinku dhaafay insha allahu tacaala caawa ayay idiin bilaabanaysaa wasaaradda caafimaadkuna waa idiin ballan qaadaysaa
cabdishakuur hoos haddaan u dego adeerkiis baan ahay waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala in wixii oo talo iyo tusaale ah ama da-ah oo aan ka weynahay inaan ku biirin doono insha allahu tacaala ceelguula marka waxaan leeyahay wasaaradda arrimaha guduhu waad garab taagan tahay insha allahu waxaanu ka caawin doonaa guddoomiyaha cusub wixii wasaaradda arrimaha gudaha kaga aadan gudoomiyaha cusba degmada ceelguula cabdishakuur ayaa sheegay in bulshada reer ceelguula u adeegi doono sinaan iyo cadaalad wax kastana waxaan rabaa ceelguulo cadaalad iyo sinaan inaa ugu adeega haddii ilaha idmo idinkuna aad igula shaqaysaan anigana taasa iga go-aan waa mahadsantihiin degmada ceelguula ee koonfurta gobolka mudug ayaa waxay ka mid tahay degmooyinka cusub ee hadda ku biiray degmooyinka galmudug kuwaasoo la mariyey golaha wasiirada galmudug ayna u ansixiyeen inay noqdaan degmooyin cusub oo kamid a degmooyin galmudug